bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfeli dhegumsidiyaala ka dhawaado warka hamiinimo ee raadiyaha warsan qodobaduna siinkaan warkaan hamiiniman weli baan ku weyna xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayay geeka dhugunsadeen khudbado musharaxiinta nsurun qobdowka xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa nabadoonada iyo shicibka degmada weliweyn weliba iyo ku hadaleena xaalad nabad dore eh oo markaas ku jarta degmada weliweyn qarax la firsaday ciidamo etoobiyaan iyo khasaaro ku dhaladay jubbaland weliba iyo bilowtay qorshe dhanku horseeda u fatahaado webiyada soomaaliya shabeelle iyo weliba jubba guddoomiyaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan weliba usu ku hadalay amniga degmadaasa xildhibaano ku hadali dagaalku dhiigureedka magaalada kismaayo dowladan weliba iyo qalab markaasi dhunkursada covid nineteen iyo kuwareegibay lama maamulka kale maamulka gobolka barina weliba iyo miirha ku saarina xaalada amni ee gobolkaas bari maamulka gobolka banaadir ayaa weliba iyo amarena indihira hoteelada iyo maqaayiro xeebta leyda kiyaala muwaadin soomaaliyeedna weliba laku dilay koonfur africa akhbaaraadka banaankana weliba kumid ah tanzania iyo xaqiijiday qofkiinku horeeyey een amooda cudurka coronavirusa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
inama talaade ee u arbaaniya hooydaha taarikhdan iyo kabaaganta soddon iyo kowda bila maarsa sanadka labada kun iyo labaatanka intaas may haayana qodobadii warkaan hamiynimo aan ku weynaayey dhugunsidayaal diyaar garoobo soo faahfaahsan xildhibaanada lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka weliba iyo dhugunsideena khudbado musharaxiinta antartama hayta qobdowka kursiga guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa faahfaahinta warkan weliba ninfiriyaya maxamed cabdiraxmaan cabdulle maleele kulanka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta soo xaadiray sagaashan iyo afar mudane iyadoona ajantaha kulankani oo ahaa dhegaysiga khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilalka guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn waxaa goobta lagu dhaariyey xildhibaan dhakhtar cali saciid fiqi oo kulankii koowaad xildhibaanada lagu dhaarinayay ka maqnaa goobta xubnaha xilka guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed u tartamaya ayaa kale ah dhakhtar cali saciid fiqi iyo maxamed raxiin nuur halka uu ku-xigeenka koowaad ay u tartamayaan oo khudbadoodana laga dhegaystay xildhibaanada kale ah aamino isxaaq maxamed iyo maxamed nuur maxamed oo horay u ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed halka ku-xigeenka labaad u tartamayso keliya shamso maxamed yurow
waxaan ballanqaadayaa haddii aan ku guulaysto garta gudoonimo gudoonimada hadii doorteen inaan si buuxa ula shaqeeyo anigoo gudinaya waajibaadka dastuuriga xukuumadda gudoomiyada madaxweynena dowlad goboleed gobolka soomaaliya mudan cabdilcasiis xasan maxamed mutaqriib waxaan balan qaadayaa inaan ku shaqeeyo dastuurka iyo xilqorsaarka baarlamaanka dowlad goboleed gobolka soomaaliya waxaan kala sii buuxda wada shaqeen loo yeelanayaa ku-xigeenada guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan xildhibaanada waxaan kaloo balanqaadayaa in ay helaan xildhibaanada xuquuqda dastuuriga ah sida dumooyinka iyo isada aqoonta heerka siminaaro in la helo mid gudaha mid dibadda ilaa la ilaaliyo casaanadooda iyo kulmuqabka caafimaadkooda iyo wax kasta oo ku saabsan horumarka xildhibaanada dowladgoboleedka soomaaliya marka waxaan halkaan u istaagay sidaan hore iku sheegay inaan codkiina codsado sidaa ka warqabtiin baarlamaanka waa sharci dejin sharci la-aan cadaalad ma laha sharci la-aan nabad ma laha sharci la-aan horumar ma laha sharci la-aan dowladnimo ma laha sidaas darteed waxaan idin leeyahay mas-uuliyad weyn ayaa idin saaran mas-uuliyaddaasoo ah maaragtay in aad ka soo baxdaan oo aan noqono hataa i doorataan aan noqono dadkii mashiinkii dhaqaajin lahay gobolka mashiinkii gobolka horumarin lahay rashiinkii isu keeni lahay soomaali meel kasta ay joogto inaan noqon marka waxaan leeyahay haddii la ii doorto waxaan ballan qaadayaa sida aan ku dhaartay maaragtay daaif waad arkaysaan in haddaba maqlayaa nimadooda waxaa idinka codsanayaa inaad ii doorataan xilka anigu inaan ka soo bixi karo ahana hooyo aad u karti badan oo dadaal badan wax badan oo soo qaban haddaad intaas ii doorataan waxaan ballanqaadayaa inaan ku dhaqmaayo dastuurka koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya hadalga koonfur galbeed inaan ku shaqayn doono sinaan iyo cadaalad iyo kalsooni iyo hufnaan maqnaya iman weyey waxaan mar labaad idinka codsanayaa in aad ii doorataan codkaas hadal hadal ahaan hadal ahaan loo bulsho
cimilada sharafta leh waxaan si xushmad leh oo ay ku jirto dilka iskaga codsanaya in aad urkida siisaan haddii aad ku doorataan waxaan idin ballan qaadayaa anigoo ka faa'iidaysanaya khibradda aan u leeyahay howlaha baarlamaanka ee aan soo qabtay afartii sane ee lasoo qaatay lambar kow in xuquuqdiina joogto ay noqoto lambar labo in xukuumadda loola shaqeeyo si hufaan oo weliba isku isla xisaabtan leh lambar saddex in kor loo qaado aqoonta xildhibaanada howlaha baarlamaanka lambar afar in guddiyada baarlamaanka dhex marto wada shaqayn doonta lambar shan waxaan ballan qaadayaa inaan u guto xilkayga si waafaqsan xeelhoosaadka baarlamanka iyo xeelhoosaadka baarlamanka iyo dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaan si daacad ah uga shaqayn doonaa guddoonka baarlamanka oo ay ku jirto hufnaan iyo daacadnimo madaxyaalayo marweyne waxaan ognahay inay haweenku leeyihiin maqaam sare xagga diinta islaamka waxaa jirta suurad quraan ah oo ka mid ah
maalinta berita ah ayaa lagu madalsan yahay in ay xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya ay doortaan guddoonka iyo ku-xigeenada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya
nabadoonadii iyo shicibka degmada waliweynna weliba iyou ku hadalahayaan ama iyou ku awadahayaana xaalad amni daro oo degmadaas wakhtigan ku jirta sida faahfaahinta warka muusinin gafiriya maxamuud cali cabdulaahi gaabsha
bulshada ku nool degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose iyo weliba iyo ku ubaadahayana walaysi fara badan ee lamada dhan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba al-shabaab nabadoon abuukare maamo abdi oo sukumidayee nabadoonada degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose uu suhala hariira shabakada warbaahinta warsan ee magaalada tambaydhaba iyo weliba uusu ku hadlay ulayska uusu sheegi inta shacabka degmada walaweyn iyo kulakulamahayana dhinaga al-shabaab iyo weliba dowladda soomaaliya waa koosoo mar ka horna ku hadli sababtaan la hariiri warsan iyo weliba ulayska al-shabaab iyo kulakulamahayan bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan way salaamee hadda wadan farsamo yaqaaniinta waryaalka kala duwan agaasimaha shaqaalashe iyo taageerayaalka idaacadda warqada gudgodow oo baydhabo kataalo dhammaantii horta markii hore salaam oo daarsii niyow horta aan walba maqariyaw shacabka oo daafeed kinool degmada walaweyn way hoos hooyaasee shan boqol iyo labaatan iyo todoba tuulo iya hoos hooyaase labaatan iyo todobadii tuulo dawladii gacantii imika jiraan dad kale haaysado dadkii kale haaysado haddii ii wal waayaan ama zakada aas haddii ii waayaan shacabweynaha kinool tuulooyinkii aruursadooyin
nabadoone iyo shicibka degmada walaweyn oo ku hadalaya xaalada amni ee degmada walaweyn iyo hanashayan dhugunsidayaal weli warkii haminima ee warsan iyo dhugunsidahaytan faahfaahinno dheeraad ayaa weliba yaho ku bahayna qaraxa khasaare jeesidii oo ciidamada etoobiya oo ku mid ee amisom lakala fiirsaday degmada garbahare ee gobolka gedo qaraxa oo haay miinada nooca dhulka lakaduugo iyo weliba usu kudhiyay agagaarka saldhigga weyn ee ciidanka etoobiya ayuu ka leeyiin degmada garbahare iyoona markaas wadadeen baabuur iyo la dareereen ciidamada etoobiya dadka degmada garbaharey haano ku mid ah iyo weliba sheegan inay dheegeen jugto qaraxa haabahaato iyo markaas cidii ay korna khasaaraha jeesidii qaraxa ciidamada etoobiya lakala fiirsadii degmada garbaharey banaanshe al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas iyo weliba oo sheegana inay weerarka miinada iyo ka dileen lama ku mid ah ciidamada etoobiya afar kalena iyo ka dhaawacaan walow markaas iyo injarna warar madabanaan oo markaas xaqiijiyo sheegadowka al-shabaab iyo sheegdeen inay khasaarahaas uji iyo diirtiyeen ciidanka etoobiya muddo ku badan saacad yaa weliba hakad galay inasdareerowka dadki iyo baabuurta xaafado ka dhow miilo qaraxa lakala fiirsaday ciidanka etoobiya walow markii danba reedland furi jididka wararkeenka dambeeya ee markaas waqtigan uuna ku helaana degmada garbaharey ee gobolka gedo iyo weliba ayuu sheegahayna in xaaladda yeetatoo markaas degan isla marhaantaana iyo markaas inasdareerowka dadkiiyo ganacsiga reed iyo inshaga ay hayaan gudoomiyaga degmada buuloburda ee gobolka hiiraan weliba usuu ku hadlayay amniga degmada buuloburda sida faahfaahinta warkan uu sahneen ka tiri wariyagaana bashiira cabdulaahi cusmaan
gudoomiyaha degmada buulabard ee gobolka hiiraan faysal xaajir aadan ayaa ka hadlay waxyaabihii u qarsoomay tan iyo markii uu la wareegay xafiiska degmada buulabard ee gobolka hiiraan asigoona sheegay in dadka ku nool degmada buulabarte aysan haysanin goobo waxbarasho iyo caafimaad waxaa noo qabsoomay inaan sal fadhiisano maamulkii degmada xafiisyadii degmada in dib loo furo in xafiisyadii lagu shaqeeyo qof walba oo mas-uul walba ama qof walba oo dowladda usoo wakiilatay degmada buulaburto qaybo kasta uu ka joogo inuu xafiiskiisa u helo in dowladda hoose lagu shaqeeyo agabaan ku wareejinay si ay u fududaato shaqadooda kaliska booliska asigana kadaalika aakhirkana shan sano kadib maxaan ka doonaynaa degmada buulaburto sidee u egtahay degmada buulaburto aan rabno nooca u egtahay annagoo ka duulayna hadafka iyo ujeedooyinka ay rabaan ama ay ku hogaaminayaan madaxda dalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelleba iyo gudoomiyaha gobolkaba intoodaba in laga mara dhaliyo hadafkii ujeedooyinka ay ka leeyihiin gobolka hiiraan iyo hirshabeelle iyo guud ahaan soomaaliya ayay ka qayb ka mid tahay degmada burubur qorshihii guud wuu soo dhammaaday laakiin inaan kala jijibino oo sanadba sanad sanadba wixii laga rabo in laga helo marka tony tonygii ayaa weli qorshaha noo socdaa in tony tony intii aan ka qaban karna inta bilood oo ka dhiman oo aan focuska saari doono baahiyaha bulshada ay aada ku danaynayaan sida waxbarashadoo kale caafimaadka iyo in wadada loo furoo kale sidii aan xoogu saari lahayn inaysay naga qaadan kartaa inaan wax reality bulshada la wadaagna hadduu alla sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda amni ee degmada buulaberde inkastoo degmada buulaberde muddo dheer ay tahay mid goodoosan waxaana uu shacabka ku nool degmadaasi ugu baaqay inay la shaqeeyaan xaaladda magaalada waa mid aada iyo aada u fiican oo ugu mahadinayno ciidamada qalabka sidan qaybahooda kala duwan iyo bulshadu haddaysan ahaa lahayn nabadda maanta aan haysano ee aan iyo laamaha amniga marka magaalada gudaheeda waa waa safety banaankan insha allahu tacaala waxay ku jirtaa qorshooyinka aan fogfog inaan banaananka u gudubno hadduu alleedno annagoo kaashanayna ciidamadayna oo hiil walaale ee nala jooga iyo ciidamada soomaaliya ee ugu horaan ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada booliska iyo nabasugidda qaybadooda kala duwan wadajir ayaan iskula soconnaa dhammaantayna in wadooyinka loo furo qorshahoodana waa socdaa insha allahu tacaala in wadadaas isku xirto buliburti iyo muqdisho buliburti iyo beledweyne in ayaduba dib loo soo celiyo isku socodkii wadooyinka
eedyada mahadsinyey bashiir cabdulaahi cusmaan oo faahfaahinta warkaas beledweynahan ku diray weli warkii hameynimiya dhugunsada tamil warkaasiinku kuwa raadiya warsan ee baydhabo akhbaaraadka banaanka tanzania iyo weliba ayaa xaqiijiday qofkiin ka horeeyey ee amuda cudurka covid nneteen wasaaradda caafimaadka dalka tanzania iyo weliba ay daboolka kuqaadaya qofkiin ka horeeyey ee markaas amuda cudurka covid nneteen ee markaas ka dhiyow neef mareenka kaas oo sababow viruska qofka cudurkan amuudi weliba uusan dhaladay tanzania welina uusa qobay jiro kala tanzania weliba ayaa xaqiijiday siyeed qof oo markaas cudurka coronavirus ka dhihi meelaa hal qof uusa ku kahi dhugunsadayaal warkii haminime warsan kula dareerteen surunkanyaninka dhonyi warkaana waliba hasaaray maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa jeceelweysna dirirsiyaay daalala idii warkaana dhaaf waliba wasreedun ka fiirsadu kale website-ka raadiyaha oo eh warsan radio com intii warkan warlamada reedanka kulmi doonnaa nabadgelyo